guddigu wuxuu hore ka galay shaqadii loo egmaday wuxuu qaatay shirar kala duwan wuxuu islamarkiiba fuliyey go-aamo masiiri ah oo runtii aan isleenahay laga maarmaanay ahaayeen kuwaasoo ahaa kow in la joojiyo xabadda in la kala qaado maleeshiyaadkii ee halkaa isku hor fadhiyey in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga ah halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday in caasimada dowladda galmudug la dhigo gogol nabadeed oo ay kasoo wada qaybgelayaan dhammaan labada dhinac si buuxdana lagu amray odayaasha halkaa inay halkaa maaragtay kasoo qayb galaan si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay marka ma aqbaleen dhinacyada ay colaadda u dhexayso ee gogashaas la dhigay inay yimaadaan oo ay ka wada hadlaan oo arrimaha nabadda laga wada shaqeeyo waa aqbaleen ilaa xad inta inta dhimanna insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaan haddii ilaah iraado dhammaystiri doono waa gartay marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee oo dagaalada ay ka dhaceen ciidamada dowladdu waxay manajgareeyeen ama awoodeen inay halkaas si maaragtay nabadgelyadii dib ugu soo celiyaan islamarkaana kala dhex galaan maleeshiyaadkii halkaa joogay kadib dagaalkii dooraa dhacana wax dagaala ama colays soo kordhay ma jiro ilaahina waxaan ka rajeynaynaa in ay sidaas noogu dhammaato marka runtii waxaan rabaa anuu fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan bogaadiyo ammaano ciidamada geesiyaasha ah ee iyaga laftoodu colaysku ka soo gaaray kala dhexgalka dadka walaalaha ah marka waxaan dhihi karaa tillaabadii ugu habbooneed ee laga sugayay dowladda galmudug waa gudatay inta dhimanna waa dhammaystiri doontaa marka raje intee leeg ayaad ka qabtaan dhinacyada gogashaas aad u dhigteen intay isugu yimaadaan in lagu dhammeeyo colaadda boqolkiiba boqol aad baan ugu rajo weynahay si hor dhacana waa u helnay maaragtay kalsoonidaas hawshii naloo egmadana waa ahayd go-aanka guud ee dowladduna waxa weeyaan in dhammaan dadka reer galmudug la nabadeeyo si kooxaha khawaarijta ah aysan u helin fursad ay maaragtay deegaanadooda kusii haystaan siaad og tahay arrintan dagaalada beelaha ee soo laalaabanaya waxaa gacan weyn kuleh kooxaha argagixisada ah mararka qaarna waxaa laga yaabaa in siyaasad kala duwani ay soo gasho marka si shacabkeenu uga badbaadaan dhagarta cadowgaas kala duwan waxaan ka shaqaynaynaa in isfahan weyn oo adag laga dhex abuuro dowladda iyo shacabka iyaga dhexdoodana la dhex dhigo nabad si loo wada gaaro barwaaqo runtii ka dhalata galmudug